ayuub cutubka toban iyo sagaalaad markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu yidhi war ilaa goormaad naftayda dhibaysaan oo aad erayo igu burburinaysaan toban jeer baad icaydeen haddaba miyaydan ka xishoonayn inaad saas oo xun iila macaamilootaan oo sida xaqiiqada ah haddaan qaldamay qaladkaygu anigu igu hadhayaa oo sida xaqiiqada ah haddaad iska kay weynaysaan oo aad ceebtayda igu caddaysaan inaan dembi leeyahay haddaba bal ogaada in ilaah i afgembiyey oo uu shabagtiisii igu wareejiyey bal eega dulunka daraaddiis waan u qayliyaa laakiin lay maqli maayo oo caawimaad waan u qayshadaana caddaaladduse ma jirto jidkaygii ayuu ooday si aanan u dhaafi karin oo waddooyinkaygiina guducur buu ka dhigay ammaantaydii wuu iga xayuubiyey oo taajkiina madaxayga wuu ka qaaday xagga iyo xaggaaba wuu iga dumiyey oo baabba waan noqday oo rajadaydiinna sidii geed oo kale ayuu u rujiyey aad buu iigu carooday oo sida mid cadowgiisa ah ayuu igu tiriyaa ciidamadiisii oo dhammu way wada yimaadaan oo jid bay dhistaan si ay iigu kacaan oo teendhadayda hareeraheeda ayay degaan walaalahay wuu iga fogeeyey oo kuwii aan iqiinna way iga wada shisheeyoobeen ehelkaygii way idayriyeen oo saaxiibbadaydiinna way iiloobeen kuwa reerkayga ku hoyda iyo gabdhaha addoommahayga ahuba waxay igu tiriyaan shisheeye oo hortooda waxaan ku ahay ajannabi waxaan u yeedhaa addoonkaygii oo inkastoo aan afkayga ku baryo iima jawaabo innaba naagtaydu waxay nacdaan neeftayda oo carruurtii hooyaday dhashayna waxay nacaan baryootankayga xataa dhallaanka yaryaru way i quursadaan oo haddaan sara joogsado way i caayaan saaxiibbadaydii aan ku kalsoonaa oo dhammu way i karaahsadaan oo kuwii aan jeclaanna way igu soo jeesteen haraggayga iyo hilibkaygu waxay ku dhagaan lafahayga oo dirqi baan ku baxsaday saaxiibbadeeyow iinaxa oo iinaxa waayo gacantii ilaah baa taabatay maxaad sidii ilaah iigu silcisaan oo bal maxaad dhibaatada jidhkayga uga dhergi weydeen waxaan jeclaan lahaa in erayadayda la qoro iyo in kitaab gudihiis lagu qoro iyo inay weligood dhagax kula qornaadaan qalin bir ah iyo rasaas laakiinse waan ogahay in kii ii soo furtay nool yahay iyo inuu ugu dambaysta dhulka ku istaagi doono oo markii haraggaygu sidaas u baaba'o dabadeed ayaan anigoo aan jiir lahayn ilaah arki doonaa kaasoo aan aniga qudhaydu arki doono oo indhahaygu ay fiidhin doonaan oo aanay kuwa mid kale arkayn qalbigaygu waa taag daran yahay haddaad istidhaahdaan war xaalkan salkiisu isagaa laga helay bal maxaannu isaga u silcinnaa si aad u ogaataan in xukun jiro waxaad ka cabsataan seefta maxaa yeelay caradu waxay keentaa tacsiirta seefta